barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur salaasa ah bisha disembar waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hablo reer jabuuti ah oo la baray xirfado kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan dabcan waxay bareen sida cunto loo kariyo cuntadaasoo ku saabsan furun furun toddoba nooca oo kala gedisan oo laakiinse ajaanibku badi cunaan maraykanka faransiiska u cunaan ay jecel yihiin farshaxankan imika hadda aad sheegaysid bay i bareen sidoo kale waxaad maqli doontaan aqoon-yahan ku sugan boorama oo door weyn ka ciyaaray sidii loo heli lahaa qaamuus ka hadlaya erey bixinta caafimaadka oo ku qoran afka soomaaliga anigu dhakhtar ma ihi waxaan la kaashay doctor bakistan oo waxaan ka soo shaqeeyey kuliyadii soomaaliya ee medicinkana dhisay ilaa iyo dee wadanku ka burburo somali national university of faculty of medicine hormoodkeeda intaasoo sana ahaa
dhinacii heesaha ayaanan ka marnayn hatufyo balhaado hawada uduulo geed lagu hirtaabo
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu warbaahinta la hadli doono islamarkaana faahfaahin ka bixin doono magacaabista golihiisa wasiirada iyo weliba arrimo la xidhiidha ganacsigiisa oo uu sheegay in uu ku wareejin doono caruurtiisa trump ayaa qoraal ku sheegay in maalinta xafiiska loo dhaarin doono oo ku beegan bisha januari ee soo socota labaatankeeda in uu ganacsigiisa si rasmi ah ugu wareejin doono labadiisa wiil ee don iyo eric iyo weliba agaasinka kale ee ganacsigiisu leeyahay wuxuu kale oo sheegay in aanu wax heshiis ganacsi ah oo cusub aanu gelin intii uu kursiga madaxweynenimada ku guulaystay bishii noofembar sideedeedii
guddiga laakeyrta cas ee caalamiga ah ayaa talaadadii shalay ka digay in kumanaan kun oo rayid ah oo ku go'doomay bariga magaalada xalab aysan hadda haysan meel ammaan ah oo ay u cararaan waxaana guddigu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh dagaalada in ay dadkaasi nabadgeliyaan bayaan ka soo baxay laakeyrta cas ayaa lagu sheegay in wakhtiga uu kasii dhammaanayo si gargaar bini-aadamnimo loo gaarsiiyo xalab waxaa kale oo ay sheegtay in ay diyaar u tahay in dhinacyada dagaalka ka dhexeeya ay ka caawiso heshiis walba oo ahmiyadda koowaad siinaya dadka rayidka ah codsigan ayaa imaanaya kadib markii ay ciidamada dowladda madaxweyne bashaar al asad ay sii xoojiyeen dagaalka ay ku qabsanayaan magaalada xalab
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan hablo badan oo ku nool dalka jabuuti oo aan fursad u helin in ay waxbarashadooda dhammaystaan ayaa helay tababaro kala duwan oo lagu barayo xirfado ay ku shaqaysan karaan hay-adda life international oo ka mid ah ururada samafalka ee ka shaqeeya dalka jabuuti ayaa tababarkaas u fidisay hablaha wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay muna cali buraale oo ka mid ah gabdhaha ka faa'iidaystay fursadahaasi waxbarasho
iskuulka waxaan kaga baxay afraad galaaska la yidhaahdo wallaahi waan iska fadhinayey waan cuntaynayey aqalkaygaan iska fadhinayay wax mustaqbal oon rajaynaya ma jirin haba yaraatee laakiin saan usii waday marka aan weynaaday waxaan la kulmay hay-adda la yidhaahdo life international life international markii aan la kulmayna waxay i bareen dabcan waxay bareen sida cunto loo kariyo cuntadaasoo ku saabsan furun furun toddoba nooca oo kala gedisan oo laakiinse ajaanibku badi cunaan maraykanka faransiiska u cunaan ay jecel yihiin farshaxankan imika hadda aad sheegaysid bay i bareen waa waraaqad bilowga waad duuduubaysaa qalin baad u qaadanaysaa waad hagaajinaysaa waxaad kasoo saaraysaa wax dumarku isku qurxiyaan amba gabdhuhu isku qurxiyaan haa silis hilqad iyo gacmo iyo dacashada dhulka la dhigo oo la yidhahdo taapi sidii baan kusoo barbaarnay xataa waxaana xarun caafimaad baa nala baray dubloonkii waana la siiyey furunka dubloon baan ka qaadanay laakiinse annagu waxaan nahay ciyaalkii waxaan isku bixinay riyo rumowday dabcan waxaan waa la riyooday wayna xaqiiqowdoo waan baranay marka anu waxaan dee imika go-aansaday oo maskaxdayduna ilaahay la kashaday ilaahay haybad buu ku siiyaa nin kastaba waxbuu a haybad lagu ilaahay ku a- quraanjadaba waxbuu ku arsaaqay marka anaka waa arsaaqadeennii iyo haybadeennii gacanteenaan kala soo baxnay lacag waan ka helnaa waan iibinaa een, aa, wa- maanta haddaan u baahano fuurkii aan haysano xaafadahayaga dee fuurku da- ma daayacaanayo toddoba furnoo nuucaan samaynaynaa hooyooyinkeenii keeg baa ka mida
waxaad samaysaan toddoba nooc oo kala duwan oo roodhi ama furun ah maxaa ka mid a noocyadaas waxaa ka mid a cinema rose nooc la yidhaahdo oo macaana iyo waxaa ka mid a maxay ahayd resin cafe baa ka mid a waxaa ka mid a dina rose sin- waxaa ka mid a maxay ahayd em, white iyo ha trois grand iyo white waxaa ka mid a cake cananas pizza homburger oo toddoba way dhaafeenba macala caro cake way badan yihiin dadkeenu ka im- imisay ka cunaan intaasoo dhan wallaahi imika intii aan anaku gacanta ku dhignay jabuuti waxaa laga helaa sinimaroos iyo keega kaarooga iyo cananaaska Da- dabcan xaafadahayag oo dhan waxay dhiyo hombargeerka ma samaynaysiin noo keena ayaantaa samaysiin bay idhaahdaan marka waan isku daynaa inaan u samayno xaafadaha dhexdiisa xataa fuur bay na siisay looreen waan waan samaynaa isn- maalintaan fadhino waan siisiinaa ayaanta kale lacagtan ka ururinaa waayo ma awoodaan inay kaash u dhigaan ciyaal meher baa cuwaaf lagu siinayaa marka sidaa ahaan baan dee u samaynaa
marka xaggeed ka iibsaan suuqiinu waa xaggee
suuqeena imika suuq ma leenaho laakiinse baazaar waxaa la yidhahdaa jira faronseegana waxaa la yidhahdaa esplose esplosega baan samaynaa waana loo yeedhaa dadna garanaya ayaan xarumaha ciidamadaad ka iibsaan haa ayaan ka iibinaa japoney ha noqoto maxerada maraykanka ha noqoto faransiiska ha noqoto waxaa jira teeraas esplose lagu qabto oo dumarku qabanqaabyaan oo iraahdaan bandhig bandhiga na waan ka qayb galnaa waan geysanaa magaazaan kalaa jiro oo halkaayoo gaboodoo waxaa la yidhahdaa magaazaan deliis baa la yidhahdaa alaabteena miis bay nagu waxeeyeen diib bursoon bay naga goostaan bishii kasta waan u doonanaa lacagta wixii la iibsado waan kasoo qaadanaa haa
marka qalabkan xaggeed ka keentaan aad ku shaqaystaan haa bilowgii life baa na sisay in jabuuti baa lagu iibiyaa in yar inta badanna waxaan yeelanay macruuf kenya sheefadeenaa marmar tegta amba dad kalea taga way nuugu dhiibtaa maraykanka xagaa kastoo la xagaabaxo alaab baa naloo keenaa maraykanka nalooga keenaa maadaamay sheefadeenu maraykanka gasho dee uma baahanaynaba qof kale intay noo keenaan lacagta waan u dhiibanaa way noo keentaa maraykankay nooga keentaa
runtii waxaa aada u cajiib badan oo anay soo jiitay sidaad warqadaha uga samaysaan een, waxaan uga samaynaa wax kastaba waxaa ba-baa barashalay waan barana warqadda waan goynaynaa dee sentimetr baan goynaynaa waan jeexjeexaynaa maqas baan u qaadanaynaa waan waan goynaynaa waan duuduubaynaa marka dambena inta yar u dambaysana kool baan marinaynaa sidayna u furin marka dambe waan suraynaa meel ranji baan gelinaynaa ranjiga saddex cishuu ku engegi waan kasoo guraynaa waan samaynaynaa dunta kalluunkana waxaan uga dhigaynaa siliskii wixii dheeraa aad bay u qurux badan tahay een, runtii midabo kala duwanna waad u samaysaan noloshiin waad ku dabartaan hadda
haa waan ku dabernaa waayo lacag mar mar baan s- naga soo gashaaba lacag dhici karaynoo kan shaqeeya qaadan karaynba waayo waa lacag badan baa naga soo gasha lacagtan waan kala qaybinaa in reserve baan u dhiganaa oo waxaan odhanaa haddaad u baahatiin alaab inaad soo iibsatiin inna mishaar ahaan baan u qaadanaa danaheena ha ayaan kalaan ku dabernaa iyo mishaaradda qof kastaba qoyskiisii siduu u caawin karayo ayuu ayuu u caawiyaa
muna cali buraale oo ka mid ah hablo xirfadaha kala duwan lagu baray dalka jabuuti waxay u warramaysay sagal siciid faarax
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a cabdifataax cabdulaahi gacmo dheere waxa uu ka mid yahay aqoon-yahano ka qayb qaatay qoraalka qaamuus afka soomaaliga ku qoran oo ka hadlaya caafimaadka qaamuuska caafimaad ee ku qoran af soomaaliga waxaa si wadajir ah u soo saaray cabdifataax cabdulaahi gacma dheere iyo doctor cabdi axmed faarax bakistan wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good ayaa cabdifataax weydiiyey faa'iidada qaamuuskan uu u leeyahay ardayda kuliyadda caafimaadka wax ka barata Ah, waa mahadsan tahay eh, haashim waxaa igu kalifay buuggan inaan soo saaro waxaa weeye baahida markaan arkay ardayda ay midisiinka baranayso oo dhibaato kala kulma terminologiska oo basic ah oo wixii lagu lugahay waa luqada ingiriis inkastoo waddankooda dadka ay joogaan haddana weli luqada ajnabi unbaa mataqaana huran dalalka horumarayo inta badan oo dhanna waa- waa ingiriiskaas adduunka lagu wada barto universal noqday marka waxaan la kaashaday anigu dhakhtar ma ihi waxaan la kaashaday doctor bakistan oo een, waxaan ka soo shaqeeyey kuliyadii soomaaliya ee medicinkana dhisay ilaa iyo dee ka- waddanku ka burburo somali national university of faculty of medicine hormoodkeeda intaasoo sana ahaa ee, oo hadda bari dhowey talyaaniga mataqaanaa een, aan isla deganahay oo aan mataqaanaa een, isaguna dhakhtarka u yahay dee wixii sharxahayo aniguna aan qoraagi ahay labadee labadeeda iskaashanay marka waxaan ku fikiray waxyaalaha ardada ka dhiman ugu daran toobiyada macalimiintu way heli karaan Mm, laakiin qaamuus wada koobanoo wixii ay ku wada kooban yihiin lama wada heli karo wixii ay soomaalidu samaysay oo hore waxyar- iyo waxyaalo kaloo lagu dardarayoba afar kun iyo shan boqol oo erey wey midkiiba ereyada sharxahayaa waa ereyo afar kun iyo shan boqol oo af soomaali af ingiriis baa lagu sharxayaa iyo vice versa isweydaar ee ingiriisna iyadoo aba af soomaali haddana lagu sharxayaa marka ardaygu wuxuu ka baranaya horta af soomaaligii wuxuu baranaya ereyga ingiriiska wuxuu macnihiisu asal ahaan iska soo jeedo Eh, buuggan waa buuggii ugu- ugu- buugaagta ugu waaweyn buu ka mid yahay oo lasoo baxa ma kuwo kalan ma- ma- malaha inay jiraan way dhici kartaa laakiin noociisu waa kuwii ugu horreeyey sidaan anigu ogahay dhallinyarta markaa baranaysa kuliyadaha caafimaadka iyo aqoonta caafimaadka maxaad u soo jeedin lahayd ee u- ugu sharixi lahayd amase aad u fahamsiin lahayd buuggan inuu maxay xambaarsan yihin Een, waxaan isleeyahay anigu ahaan buuggan waxa wuxuu ar- anfacahayaa ardayga primariga oo marka hore bilaabayo wadisiinku noocuu doona ha ahaado midwifiska nerska ha ugu badnaadaane marka kuwaas ay koorskooda waa koorsi gaagaabanoo laba sano saddex sano ay dhigtaan afar sano ay dhigtaan magaalooyinka iyo tuulooyinkeeda ku noqdaan dhowr sano practical ay soo suubiyaan dib ay waxbarasho ugu soo noqonayaan si marka wixii uga kala go-in ayaga horta waa dadka ugu horeeya oo oo baahida weyn ay haysto dadka researchka suubiyo dhakhtarada markay gaaraan iyo specialization gaaraan waa kos- kasii fiicanoo ayagu dee aqoontiina way leeyihiin ee wixiina way arkahayaan dadka wax ku kordhin karo buugana way noqon karaan marka waxaan kula talinaya ardaydu inay isku dayaan in ay wax bartaan sida hadda tacliimaha waddanka ay uga wada fideen ee aqoonta u fiday dalkooda marka hore inuu ku barto marka specialization qofkii markii uu meesha uu ku aadayo online hakutuu ku barto hadduu dal dibadeed aadayo qofkii qof weyn weeye wadanki- wadankiisi iyo dalkiisi dadkiisi wuxuu baranayaa taasna way ujeedada weynaan leenahay jaamacadaha waddanka ka jira imse jaamacadood baad geysay qaamuuskan tusaale ahaan een, jaamacaddan camuud oo kale iyo ardaydan dhigata kuliyadda caafimaadka iyo camuud intee buug oo kale aad ugu tala gasheen Een, halkan somalilan waxaan geeyey camuud iyo hargeysa ayaan geeyey jaamacadda adnaan geeyey iyo camuud marka labaduba waxaa dhigta arday fara badan oo ilaa kun arday oo eh, nurse eh, midwives iyo fakultiyaal kale oo oo mataqaana medicine kale ilaa dhakhtarada ay soo saaraan marka waxa importantigu waxaa weeye buuggan inuu buug fido noqdo waddankoo dhan ku fido Eh, puntland waxaan ka suubiyey asigana sidoo kale jaamacada fara badan baan geeyey boosaas iyo waxaan geeyey garoowe galkacyana iminkaan u socdaa haddii ilaayaa safarkaygan xamarna horaan u tegey laakiin xamar weli fursad fiican umaan helinoo situationada baa iska yara adkaa laakiin waxaan isleeyahay meel walba oo soomaali joogto iyo meel walba kuliyad laga furay iyo meel walba arday ay joogto aad geysid lacag raqiis ay ku gataan ayagiina ay ka faa'iidaystaan oo wixii noqdo wax waddanka u hara markaa buugga naftirkiisu wuxuu helayaa hab loo horumariyo aqoontu waxa la yidhaahdo wax meel istaagan afar kun iyo shan boqol oo erey baa jirta hadda intaan la- hadda aan samaynay afar kun iyo shan boqol oo erey wey ee afar kun iyo shan boqol oo erey oo kale way jirtaa marka maalin walba waxbaa ku darsoomi kara edition cusub baa soo bixi doona kuliyad walbaba waxay iisoo gudbinaysaa wixii kolba ay awoodi karto oo ay ku darteen ayagu fikradan ay u arkeen ayagu dalkii bay joogaan dadkii bay la kulmahayaan wixii bay practical u samaynayaan oo sho- patientkii bay dul taagan yihiin researchkii bay samaynhayaan marka wixii cusub oo kusoo darsoomana aan wixii markaa in la kordhiyo oo ereyadii marba marka dambe u sii bato hadda volume oneka waxaa weeye eh, saddex boqol iyo lixdan page weeye volume togana laba boqol iyo lixdan page weeye marka haddii aan sii wad wadno waxaa dhici karta in dhowr kun oo page mid kuwa ah mid ah inaan isku wada sameyno oo dee uu noqdo model u ah jaamacadaha iyo iyo iyo kuliyadaha ee waddanka ku yaalo idil ay meel walba gaaraan kaas wuxuu ahaa cabdifataax cabdulaahi gacma dheere oo magaalada booram ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waa heesuu ku luuqeeya fanaanka cumar dhuule waa heesta haatf
haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine adiga habboono hoos wuxuugu sheegi adiga habboono hoos wuxuugu sheegi hadalkayga gaadhsii adiga habboono hoos wuxuugu sheegi adiga habboono hoos wuxuugu sheegi hadalkayga gaadhsii hatufyo balhaado hawada uduulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawada uduulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sida hilaaco waa quraysh haweeno waa sida hilaaco waa quraysh haweeno waa tiima haldhaale mahadhaa mahoyda mahadhaa mahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaa mahoyda mahadhaa mahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye wahaalisjacaylku hal bowla ku gooyo biyaha kaa hor joogo harad kugu dilaaye wahalisjacaylku hal bowla ku gooyo biyaha kaa hor joogo harad kugu dilaaye wanigaa hayaame aan haleelin socodkee wanigaa hayaame aan haleelin socodkee
heestaasuu ku luqaynayey fanaankii cumar dhuule ee haatuf haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii wararkii ugu dambeeya ee ciyaara ayaan eegaynaa nuur xasan nuur ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal haddii aan ku bilowno horyaalka zeria aada talyaaniga oo xalay la ciyaaray kulan aad u adkaa oo dhex maray kooxaha roma iyo milan oo ku dagaalamayay kaalinta labaad maadaama ay muddo toddobaadyo ah isku dhibco ahaayeen kulanka xalay oo ka dhacay garoonka olombica ee magaalada roma ayaa waxaa gool iyo eber ku adkaatay kooxda roma oo hadda afar dhibcood oo keliya usoo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus qaybtii hore ee ciyaarta milan waxa ay iska khasaarisay goolkulaad loo dhigay goolaayaha roma shaisney ayaa ka qabtay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara milan niyan waana rigooradii labaad oo uu niyan kooxdiisa ka khasaarinayo labadii kulan ee ugu dambeysay goolka ay roma ku badisay oo yimid qaybtii dambe ee ciyaarta waxaa si qurux badan u dabamariyey goolahaya donar ruma ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda roma raja nengolan guushaasi waxa ay roma uga dhigan tahay inay iska reebta milan oo ay hadda keli ku noqotay kaalinta labaad waxaana ay leedahay shan iyo soddon dhibcood waxaa saddex dhibcood ay ka sarraysaa kooxda milan oo ku jirta kaalinta saddexaad waxaa seeriya aada talyaaniga sagaal iyo soddon dhibcood ka horkacaysa kooxda yuventus dhinaca horyaalka faransiiska ee liigwanka kooxda neys ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay axaddii barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda paris saint germain nes iyada ayaa laba gool iyo eber ku hogaaminaysa qaybtii hore ee ciyaarta oo dhan hase yeeshee b s g ayaa dib isaga soo magtay goolasha waxaana u dhaliyey weeraryahankooda edinson cavani nes hadda waxa ay horyaalka ku horkacaysaa afartan dhibcood waxa ay hal dhibic ka sarraysaa kooxda monaco oo afar gool iyo eber uga badisay axaddii kooxda bakdo ciyaaraha kalena saint etien waxa ay gool iyo eber uga adkaatay naadiga gingam leon waxa ay hal gool iyo eber ay ku garaacday kooxda khen dhanka kalena xidiga kooxda real madrid iyo xulka bortuqiiska christiano ronaldo ayaa markiisii afraad ku guulaystay abaalmarinta poland de or ee uu xiriirka fifa sanadkiiba mar siiyo laacibka ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee adduunyada ronaldo ayaa kaga guulaystay abaalmarintan xidiga kooxda barcelona iyo xulka argentiin leonel messi oo isaga horey shan jeer ugu guulaystay kaalinta saddexaad waxaa soo galay gooldhaliyaha dalka faransiiska ee u ciyaara kooxda atletic madrid antonio griezman ronaldo ayaa abaalmarintan laacibka ugu wanaagsan adduunka dhinaca kubadda cagta ku mutaystay isaga oo sanadkan ka caawiyay kooxda real madrid hanasas- hanashada koobka horyaalada yurub iyo sidoo kale dalkiisa Portugal oo uu u qaaday koobka qaramada Yurub ee Euro 2016 Ronaldo waxa uu abaalmarintan horey ugu guuleystay sanadihii 2008, 2013, 2014 iyo sanadkan 2016 waxaa la sameeyey dhanka kalena dhageystayaal isku aadka wareega 16 ee koobka kooxaha horyaalada Yurub waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sidan Manchester City waxa ay fooda dari doontaa kooxda Monaco kooxda real madrid ayaa waxa ay is arki doonaan kooxda napoli brushi dortmund waxa ay la ciyaari doontaa benfica kooxda bayer munchen waxa ay fooda dari doontaa arsenal f c porto ayaa waxay isku dhaceen kooxda juventus atletic madrid waxay isku soo beegmeen pien liverkusen paris saint germain iyo barcelona ayaa mar kale isku dhici doona sevillana waxa ay is arki doonaan kooxda leicester ee dalkaasi ingiriiska lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka ayaa waxaa la kala ciyaari doonaa afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka bisha february ee sanadka soo aadan sidoo kalena is-aragga labaad ee tartanka wareega lix iyo tobanka koobka horyaalada yurub waxa uu dhici doonaa koob iyo labaatanka iyo laba iyo labaatanka bisha february ee sanadka labada kun toddoba iyo tobanka dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yarayna la socodsiina haartanna dhinacii heesaataan jaleecno heesuu ku luuqaya fanaanka xuseen shire heesta magaceedu waa jacaylka ka sikaansiri
jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siinaysaa layiri musayri badaansiru sidaa maaha layiri jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siinaysaa layiri sayre badaanisiyo sidaa maaha la yiri seeseeji ayaani siri sariigaa laybiri see hatay dhumaani siri saqartaa maqlaybaa la yiri sitaa dhubaxbaani siri sirtaa gartaybaa la yiri seeseeji ayaani siri sariigaa laybiri see hatay dhumaani siri saqartaa maqlaybaa la yiri sintaa dhubaxbaani siri sirtaa gartaybaa la yiri asami ruuxii dugsada sakiisa mawaaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayahay sole qasiman raali naqa'a sidii hore ii ahaahu sole qasiman raali naqa'a sidii hore ii ahaahu asami ruuxii dugsada asadkiisa mawaaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayahay sole qasiman raali naqa'a sidii hore ii ahaahu sole qasiman raali naqa'a sidii hore ii ahaahu
heesta jacaylka ka sikaan isiri iyo codkii fanaanka xuseen shire dhegaystayaal waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar farsamadana waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
santaanka leebaani siri subxaanka baqbaa la yiri nama kuma haraan la yiri sabaan kuwad baan isiiyo suurtagal baahaa la yiri santaagalee baan isiiyo subxaan kabbaq baa la yiri suuri makatus baan isiiyo si nama kuma haraan la yiri sabaan kuwad baan isiiyo suurtagal baahaa la yiri Santura,